dadkii labaad maxaadarada u horeysa ee saaka lagu furayo subaxa insha allahu tacaala waxa ay tahay maxaadaro ciwaankeedu yahay himilooyinka jaaliyada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha waxaana inoo soo jeedin doona walaalkeen sheekh mustafe xaaji ismaaciil falyatafadal mashkuuran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اللهم وفقنا لما تحب وترضاه أن وحان اسكدية inaan ka waramo oo aan u sheego siday aniga iila muuqato waxaan u bixiyey ta'amulaat fii mustaqbali aljaaliya asoomaaliya fi lgarb ama odorosid ama hilaadin mustaqbalka ummadda soomaaliyeed ee deggan dunida reer galbeed jiritaankeeda dambe muxuu noqon doonaa siduu u egyahay suuradda soo socota iyo muqtaraxaad ama kudayo aan u arkayo haddii la sameeyo inay yihiin wax wax qaban kara oo wax lagu badbaadin karo o waxaan rabaa inaan guud maro marka hore joogitaankeennan aynu galbeedka joogno maxaa laga filayaa mustaqbalkiisa dambe inuu noqdo ma wuxuu egyahay joogitaankeenani midaynu muddo yar joogayno oo noqonayno oo ruyadeenna ama maskaxdeenna ay ku jirto intaynu maalmo sii joogno laba sano saddex sano afar sano shan sano lix sano toddoba sano toban sano dabeetana haddii ilaahay meesheenii fiicnaysiiyo ay u muuqanayso inaynu dad guurayo oo noqonayno nahay bulshada galbeedka joogta ee soomaaliyeed saddex qaybood bay u qaybsantahy qayb ama saddex ixtimaalaad baa ku jira qaybta koowaad waxay in badan ku fakeraysaa inay noqoto in badan waxay ku fakerayaan inay noqdaan waxaana ka go-aana inay noqdaan waxay isku dayayaan inay wax u urursadaan sida ay u noqon lahaayeen iyagoo taa qaba ayaa haddana waxaanay kalsooni badan ku qabin halka ay ku socdaan yacni waa ka go-aan inay guuraan waxna way u urursanayaan tanna wuu ka go-aansaday inuu ka tago laakiin haddana kalsooni badan kuma qabo meesha uu hijroonayo uu socdo sida daraaddeed wuxuu isku dayayaa inuu lugna faras ugu joogo lugna baqa ugu joogo wuxuu isku dayayaa inuu yidhahda waxaan guuraya markaad nationality-ga qaato inta ka horraysa ma raba inuu guuro wuxuu rabaa inuu guuro markuu jeebkiisa ku hubsado baasaboorada ama jinsiyaadka dowladaha galbeed ay leedahay waayo xaqu ku socdo baanu kalsooni ku qabin waa ka go-antay inuu guuro meeshana wuu nacay laakiin ma raba inuu guuro ilaa iyo inuu helo mooyaane jinsiyadaasi waxaanu ku dacwoonayaa inay tahay taxasuban liaswa'i duruuf isagoo u xisaab qaadanaya oo ku talagelaya sida ugu xun hadday u dhacdo wuxuu yeeli lahaa dadkaasi qaybo ka midii way guureen yay badnaanin way guureen qaybana go-aankaas bay haystaanoo ama waxay sugayaan nationalitigii ama se waxa ka yaro dhiman wuxuu uruursanayay oo wuxuu isleeyahay sanad kale ma ku dartaa shaqada ama laba sanoo kale ma ku dartaa oo wuxuu qaadan lahaa ayuu ku tala jiraa inuu ururiyo kooxda noocaasi markay xiyasu taطbiiqii tageen yacni qaybo ka midi way guureen already qar soomaaliya tegey qar yeman tegey qar suudaan tegey qaar afrikadaa ballaadhan dhinac ka galay ola carabaha iyo suuriya iyo meelahan eegeegatoo meel ka tagtay caalamulislaami iyo africa ayay u sahameen ama u sahan tageen ama ay u guureen laakiin guuriddoodii dhib baa kala kulantay dhibta kala kulantay ma aha waa dhib aanu isagu dareemaynin qofku markuu halkan deganaa muddo wuxuu la qabsaday oo raad maskaxdiisa ku yeeshay western environmentka degaanka reer galbeed ee maxay ku salaysan degaan iska nabad ah shaqadu ay belanti tahay ama yaro shaqo tegi karaya waxbarashadu mararka qaarkood ay suurtagal tahay xafiisyada iyo waxaa kan systemka loola dhaqma uu iska yaro fudud yahay wuu la qabsaday environmentkii markuu xaggoo tegey na carruurtiiba waxay idhahdeen abba waa maxay meeshaan keentay musqusha baranbaraa joogta gabadhi waxay leedahay waxaan raashinkii wixii lagu karinayo o dhan iyo wixii kuukarkii iyo washing mashiinadii iyo wixii meeshii ma yaalin isaga laftiisii markuu xaggaa isku qaaday baacmushtar sameeye la yidhaahdo leeluush baad halkan ka bixinaysaa halkan laguma ogola halkan barhkood dib baabay usoo noqdeen nin baan la kulmay soo noqda waxaan ku uhi war maxaa dhacayo afrikuu qabtay deetana wuu soo laabtay markaa isagu wuxuu lahaa war laba gaalka waxaystaa la qaatay bu igu yidhi yacni waa waxaan uga jeedaa qofka guuray tanbuu nacayo maskaxiyan isuma diyaar garaynin siduu too ula qabsan lahaa waxay ahayd marka hore uu halkan joogo reerkiisa iyo dadkiisa iyo isaga iyo wax oo dhan inuu isku sii qanciyo inaanu ku talagelin markuu netherland ka guurayo netherland muslima inuu tegayo eanu ku talagalo caalamuthaaliskeenii duruuftiisii iska lahaa iyo noloshiisii iyo wixiisii oo dhan wata inay tahay meeshuu tegaya kooxdaasi waa gruub gruub kale iyagu waxay rabaan inay noqdaan laakiin gruubka waxaan ku tilmaamaya iyagu inay yihiin daa'ifatu tamani waa qolo maskaxda geedi ka ah dhab ahaan si aan geedi u ahayn maskaxiyan waa geedi tan ma degana maxaa geedinimada rabtay tahay ma wadaadnimo qura maya diin quraba maaha waa geediyo kow wuxuu dareemay mushkilati algurba qofku markuu deganyay waddan aan dhulkiisii ahayn ee uu hariib noqdo dhibteeda iska leeday wuxuu dareemay mushkilati alcunsuriya wuxuu dareemay inuu nin madoob oo xaqiir oo aan cidina ictiraafsanayn oo iska liito xaggoo markuu joogayna dee inay hebel hebel buu ahaayo qof magac iyo dad le oo bulsho ka tirsan buu ahaa halkana wuxuu noqday qof aan xisaabta ku jirin wuxuu dareemay mashkila tafasukh ilawlaad carruurtii oo gacantiisii ka baxday oo ka luntay buu dareemay wuxuu dareemay mashkila tafakuk ilusra reerkii oo burburay oo taladiisii gacantiisii ka baxdo waa kan wuxuu dareemay mushkila shucuuri abaqa almambuuda low class buu ku biiray halka waxaa laga yaabay inay hebel hebel inu iska ahaa ama reer wax yaro haysta berigii hore inay yaro ahaan jireen ama magac yaro leh ama wuxuun yaro ah ama at least nin soomaaliyeed oo soomaali ka mid oo dee aan cidina hoosu yasin laakiin halkan wuxuu dareemay inuu ka tirsan yahay aطabaqa almambuuda untouchableka kuway odhan jireen dabaqada aan taabashadooduna fiicnayn dabaqada liidata ayuu dareemay waxaasoo dhibaato ah maskaxdiisa raad bay ku beereen nacayba intaanu diinba aanu ka fekerin waxaasoo dhibaatii qofka markay ku biiraane brusharskaasoo dhama cadaadiyaan wuu soo tufayaa qofku waxa kan wuu nacay laakiin ha nacee naftana wuxuu ugu sheekaynayaa ma taasmaan sii jooga haddaad ka sheekaysaso tiraa war bal meesha ka warran meel la deganaada maaha buu taaganyah waana dadka inta ugu badan waxaanu ku qanacsan ya u leeyahy meesha tani meel la degaana maahee waa in laga guuraa buu leeyahy sidaa ha sheego laakiin diyaar maaha abidkiina ma diyaar garoobayo dhibtuunbuu dareemayaa oo mushkiladunbaa ku culus oowunbuu kici kari laayay mooyaane uma xidhxidhna siduu u diyaar garoobi lahaa oo isugu dayi lahaa inuu guuro uma balaangaraysna laakiin waxaa u balaangaraysan uun meeshani meel la deganaado inaan ahayn kooxdaasi markay muddo sii joogto daraasaadka taariikhda waxaa lagu arkaa uun aakhirka way iska milmaan aakhirka waa dhibaatadaa ku badata aakhirka kooxdaasi waxay ku dambeeyaan laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa maskaxda waa geedi qofkii halkanna wax kama qabto xaggaana dee ma joogo wax kama taro halkaa dhexa unbuu ciil iyo cadho isagu ugu madhaa waa siimaanadeennii iyo dadkii hore ee soo shaqo tagay yurub yimi iyo waxaasoo dhami waa noocay u badnaayeen halkaa dhexe ayuu ku dumayaa isaguna waxaa jirta koox saddexaad oo dadka ka mid ah kooxdaasi iyadu waa daa'ifa waa koox ku qanacsan waxa meesha yaalla kooxdani laba qaybood bay isugu jirtaa qaybi waxa weeyaan waa qayb mahzuuma daakhiliyana waa qayb hoos ahaan u jaban xadaaradan reer galbeed iyo daarahan dhaadheer iyo dadkan dayaxa ku socda iyo waxan buu arkay dabeetana waxan buu la dawaqay markii hore waxaa laga yaabaa inuu nin iska geel jiraa ama hawd iska joogay ama meelhiisa iska joogay ama waxa kan markuu meeshan soo galay iyo nimankan dhulka hoostiisa dusaya qaarna xagga sare marayaan wuxuunbu isirhin caqliga waxaan sameeyey wax dhaamaa dunida ma joogo kooxi waa kuwa oo yacni xadaarada ay la argagaxsan yihiin koox kalea jirto iyagoo xadaarada si aanu la argagaxsanayn iyagu waa koox shahwaaniyiina oo halkan baa waxay ka heleen waxay u baahnaayeen xoriyat alkhumuur xoriyat atacari xoriyat disco xoriyat cadam xayaa xoriya cadam xishmat altaqaaliid wuxuu helay fasax koox iyadu fasax heshay khamrigu waa markaad doonto discogu waa halkaad doonto gabadhu waa meeshaad doonto culture iyo dhaqan aad xishmaynaysa iyo cid aad ka baqaysa iyo waxba toona ma jiraan shahwadiisaas marka wuxuu dareensayay meel kaleo waxaa laga wada heli karaa inaanay jirin kooxdaa marka la isku darana iyagu waxay leeyihin in halkan la joogo waar ma meeshii madoobeyd baa dadka wararaysaa kuleeyay waxaanaad sheegaysaa holgan ugu baabaasanaa baad ka warramaysaa dadku xururtooda ahaadaan qof waliba wuxuu doonaya ha sameeyo ha horumaraana siida saddexda kooxood markaan isku daro muxuu yahay mustaqbalka ka soo socda haddaynu hi bulshadu waa saddexdan sinfi saddexdan sinfi muxuu yahay mustaqbalka ka soo socda aniga aragtidayda wallahu aclam ilaahay baa xaqiiqada og aniga aragtidayda wuxuu yahay dadka inta ugu badan leh inay joogi doonto in tagto oo soo noqnoqota waayo inta tagta aynu nidhi iyagu ilaa jinsiyadda qaataan ma bixi maayaan xataa wuxu iskaga tala jiraa carruurta markuu xagga gooyo ee diinta bare ee waxoogaa ay waaweynaadaane inay hadhow jaamacadaha iyo iska iman karaan oo soo shaqa tagi karaan ninkii oo dee laatan jir hadduu doonaa iska soo noqda buu leeyahy ama shan iyo laatan intaan anigu ahaa markuu marayo isna hadduu doonaa iska imaado muddo intuu ka yara shaqaysto isna soo noqdo yacni calaa haadihi ariiqa muu rajo goynin laftiisu inuu meesha dee laga wada tago sida daraaddeed inta le war nimanka iyo baasaboorkooda iyo wuxooda israacaan oo anugu halkaasaan iska dhigay waa afraad marka la eego bulshada ballaadhan ee soomaaliyeed ee daba joogta ee go-aankaasi kaa ka yahay inaanay meeshan laa mar dambe laa mar hore laa mar dhexe inaanay halkaa ku joojiyaan waxaan leenahay marka aniga sida aan sawirayo waxa aan sawirayaa dadka ugu badan ee galbeedkan degani iyo north america waxaasoo dhan isku dar galbeedka degani inay muddo aada u badan halkan deganaan doonaan inta noqonaysaana ay wax yar tahay iyadoo aanan masalada ka eegaynin anigu miyay bannaanta inay joogaan mise ma bannaana waayo waa masale sharciya taasi gaara alhijra jawaaskeeda in meeshan la degananayo inaan deganaanin laakiin waxaanan taa in badan anigu ugaba warramaynin waayo xataa wadaadadiinu markii hore dee cid isma weydiinin miyaa jiraan nin qura nin caalimo intuu tagay yidhi galbeedka sheekh in la qabtaa horta miyay banaanta mise ma banaan iminkum baa tidhahdaa wadaadada sheekh in la deganaadaa miyay banaan tahay waxay ahayd markii hore aan lasoo yaacin in la yidhahdo culumoy meeshan in la qabtaa miyay banaanta mise ma banaana cid marka hore culimadu ma weydiisa marka problemka lagu dhaca un baa la yidhahdaa un see loo galaa calaa kulli xaal aniga aragtidayda anigu aan ka warramaynin meeshan banaanideeda iyo banaanid la-aanteeda waxa ii muuqata dadka inta ugu badan inay meeshan joogi doonto taariikhu lhijra fi lcaalam haddaad daraasaysaanna ma jirto ummad intay meel ka guurtay wada noqotay mar hadday qadiyaddo caynkaa tahay waxa aan odorosayaa maadaama aan idhi waa ta'amulaat fi mustaqbal aljaaliya soomaaliya fi lgarb waxaan odorosayaa waxay tahay sidee baa loogu noolaan karaa ama loo badbaadin karaa jaaliyadda tan degan meesha waa su-aal aada u adag waayo laba shay oo mutanaaqida baan doonaya inaan iswaafajiyo laba shay oo contradiction aan is-aqbali karin way adagtay si ay isu aqbalaan ayaan leenahay si ay isugu kabmi karaan waxaan rabaa dhowr shay inaynu marka hore fahamno mutaallabaat alcayshi fi lgarb galbeedka inaad degtaa maxay u baahan tahy dunida galbeed inaad degtaa maxay u baahan tahy dadka inta ugu badan leh waxay ka warramaan un mashkiladeenna qof kasta oad la timaadaa wuu ooyaya carruurtii baa luntay kan baa halkan ka dhacay saatan xataa kuwa dabadda jooga ma kuwa masaajidka jooga markaad u timaada tiraa warran wuxuu ku leeya macalinkii qur-aanka dhigayay inankaa soo ma aragtid maalintii la keenay ee uu waddanka yimi lix jis buu qaybsamaa maantana tabaarig baan ugu taagalahay waa wax cusub oo uu baradaayo wixii hore uu sitay ayaa ka dhumay buu macalinkii leeyahy waa kii isaga ugu yimi masaajidka kii dabadda ka joogay daaya idan dadkao dhami waxay ka warramayaan burbur iyo dhibaato jirta iyo caynkan waxaa laga warramayaa oohin loo ooyiyo dhallinyaradii oo la leeyay dharkii gaaladay qaateen dhafaraday xiirteen dhaqankoodii bay qaateen xagaasay mareen meelaha majaalisteenna khaaska iyo kuwa caamkaaba mawduuca baa laga warramaya keenna yaro dhoofee dabadda taga marka la ydhaha war bal meeshii ka warran xataa nukhaaca unbuu sheegaa isna meeshaasi meel la dega maaha laakin dee dadka kuma qancin kartid oo baasaboorkii baad hoosta ku seetaay markaad waxaasoo dhan ka warranto ayunbaad barrinta odhanaysaa tickirka ila soo buukin garaaya xidana ka aqbali maysa dee meeshu waa waa baaba iyo anigu baasaboorkiina waan sitaa tickirkana hoostaan ku sitaa war maaha lagu warramo ama war dadku ay kaa dhegaysan karayaan uma eka waxaan leenahay ikhwatii fi lcaqiida calaacalka iyo canaanta badani waa budaacatu alcaajisiin waa dadka wax mataraa ah farsamadooda iyo shaqadooda weeyaan ama waa sublu tay-iis waa in mashkiladda balwara lagu sameeyo la caddeeya way fiicantay laakiin haddii halkaa un la dhaafi waayo oo oo intaa un intuu qof waliba wado wado basiu halkaa ku joojiyo waa qaab dadka loo quus gelinayo sideedabana de waxaad taqaanin oohintu waa aadaatu tanafusi liman laa qudrata lah ilmaha yar haddii wax iska celin karaya inta badan ma ooye wuu isna feerhku bilaabaa laakiin marka aad rabto inaad isdhiibto ooyintaad ka micinsanaysaa waa nooc min atanafus waa uun haatan axaasiistaadan dareemadan iyo cadhadan kugu badatay qaar ka midi inay kaa baxaan un markaad iska yaro ooydo waxba aad dareemaysaa hadalbadnidan laga warramayo mashkiladda tani waa iska nooc min atanafus oo qofku wuxuu isleeyin bal wuxuu iska sii daa laakiin ma aha xal intaanan markaa anigu xuluusha gaadhin waxaan kaloo jeclay inaan tilmaamo daraasa haddii la sameeyo waxaanay ku tilmaamaan tasaadumi alxadaaraat isburburinta ama isdhexgalka laba xadaaro oo kala nooci markay iska hor yimaadaan sideedaba ma jiro bini aadam marka hore marhani qof bini aadam oo iska madhan oo intuu meel yimaado wax loo shuba ama wax lagu sheega ma jirto saaxa madhanina ma taalo wax sax iyo qalad ha ahaadaane waxba inaga buuxay markaynu nimi kuwaynu u nimina waxbaa ka buuxa cid waliba way buuxdaa cid meesheedu ay madhan tahay may jirin maxaa dhaca marka saddex ixtimaalun baa iyana dhaca markay xadaaraad kala nooci kulmaan dadka badh waa kayfiyata tacaayush sidee wada noolaadaan dadka badh waxay sameeyaan wixii uu haystay wax fiican buu u haystaa wuxuu doonaba ha noqdo waxaa dadka kalena inuu iska ilaaliya buu jecel yahay iska ilaalintiisu waxay ku salaysantahay cilmi kuma salaysna iyo inuu gartay waxan inay xun tahay ama uu baadhay ama caynkana waxay ku salaysantahay war nimankaa wuxoodu yay kusoo gelin qoladaa kale wuxoodu yay kusoo gelin wuxuu isku dayaa markaasi reerkiisa iyo dadkiisa iyo intan inuu weeteeyo un xal uma hayo ha bixin iskuulka ha qabanin gaalada ha u tegin isaguna wuxuu isku dayaya inuu halka joogo arrintiisu waa haddii xafiis la soo xidhiidho naay ma nimaadna anagu halkaasi wax allaaliya wixii la weydiiyo jawaabtiisu waa naay wuxuu isku dayayaa isolation inuu meeshana joogo ma maqnaa ee wuu joogaa laakiin wuxuu isku dayaya inuu is-isolate gareeyo oo uu meel keligii fadhiyo kooxisaasay xal moodaa laakiin waa intuu odaygu nool yahay maantu xaggaa u dhaco ama maanta taladu ay ka yaraa waa iska waa war dhammaaday kooxina kooxina waa akhdi lkul oo waa kooxda aynu lahayn ama xoriyaad shahwaaniya buu helay xoriyatu tacari iyo xoriyatu kada iyo xoriyaadkaasuu helay ama markii hore uu ahaa qof maskaxiyan u jabay amase waa kooxdan isolationka lagu kobciyey ee aan bedil la siinin ilmi guriga un lagu hayay ama la ilaalinayay joog joogtuun odaygu hayay odaygakani markuu meesha ka baxo ama markuu isagu fursad ka helo waxa weeyaan wax walba inuu iska qaato qoladanina everything yaabay kaga jawaabaan wixii loo soo bandhigaba ha un bay idhaahdaan haddaad tidhaha war maxaa dhacay maad qof muslima ahayn maxaad waxaan u samaynaysaa dee maxaanu yaallaa buu leeyay yani uu isdhiibay xataa hadday la xun tahay wuxuu rumaysan yahay inaan waxba ka qaban karin wuxuu isku qanciyey ama wuu ku qanacsan yihi ama wuxuu isku qanciyey inaanu waxba ka qaban karin kooxdanna waxaa ku dhaca assimilation ama milan brain wash baa ku dhaca akhiiran maskaxdaa maydhanta dee reer galbeedkuna waaba caadooyin ay yaqaanin waa lagu celceliya un bay dhahaan qofka coblas kii la odhan jire wasiir aliclaamkii hitler ayaa bahal beene buu sheegi jiray hitler baa gu dagaalamayay markaasay idhahdeen war maxaad caynka u sheegtaa qaacid u lahaa beenta sheeg buu yidhi ku celceli un run bay noqone yani haddaad ugu celiso un beentu ka dayn weydo dadku marka dambe way rumaysanayaan buu lahaa mujarad alistimraariya un baa loo baahan yahy weligaaba dh yeeli mayno waxa kan haddii lagugu wado lagugu wado lagugu wado maalinba saa in yari kaaga milmayso ama aad in yar u tamarjabayso akhirka waad iska aqbalaysaa kooxina noocaasay noqotaa kooxda saddexaad waa koox isku dayda inay wax fahmaan waa koox isku dayda inay helaan atamxiis bayna alxaqi waalbaail xaqa iyo baailka inay kala saari karaan waa koox la odhan karo marka hore waxay wateen hawaabit cilmiya waxay wateen shay cilmiya oo sugan oo maqaayiis oo wax lagu qiyaasi karo ama wax lagu qiimayn karo waa dad kala garan kara waxa xaqa iyo waxa baatilkaa waa dad awood u leh qudra awood u leh inay wax daraaseeyaan oo wax baxsiyaan waa dad awood u leh inay fahmaan qofkan ka soo horjeeda ama qofkan kale u yimaadeen muxuu yahay waa dad awood u leh inuu isku dayo qofkan kale inuu qancin karo waxa uu ka qaadan karo waxa uu diidi karana uu ku qancin karo yacni inuu isku dayo samahana inuu ka qaadan karo waxa xumaana inuu ku diidi karo waa qof isku dayi kara iyagu markay inoo tafsiirayaan waxay dhahaan integration baa loo baahan yaho labadaa midna aan ahayn lakin integrationku waa farsamo iyaga u gaara lakin waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay qof rabo waxa wanaagna inuu qaato xumana inuu ka tago lakin tan sida loo helaa way adagta sida loo helaa aad bay u adag tahay maadaama ay aada u adag tahay dhowr wax baa u baahan inaynu wax ka fahmno waxaa u baahan dadkaynu la joogno inaynu wax ka fahmno waxa kaloo u baahan xaqaa'iq aynu meesha ugu nimi inaynu garanno xaqaa'iq baa jirta istaycaab u baahan inaynu koobi karno xaqiiqada koowaad waxay tahay inaynu garanno mujtamac aan inaga mid ahayn inala diin ahayn inala caqiide ahayn inala dhaqan ahayn inala aragta ahayn inaynu taari'in kuna inaynu isku soo dhex tuuray mujtamaca kan inaad ogsoonaatid oo wax walba aad xaq isu siina aada garatid cidi kuma casumin adaa isa soo tuuray nin waliba isagoo dayaarad fuushan oo rooraya ayuu isa soo tuuray mujtamacan markaad isku soo tuuraysay wuxuu ahaa mujtamaca leh qaanuunkiisa shaqo kiisa iskuuleed kiisa diineed kiisa iclaameed mujtamac brogramida baad u timid adaana naftaada kusoo dhex tuuray ilahi wuxu uhi waidaa qultum facdiluu asbaab kasta aan sheegno aynu idhaahno waxay ka mid ahayeen aidi alkhaarijiya waddankeenna wax ka gubtay ama caynkan laakiin uun inteena ugu badan kolle inta gacanta lasoo qabtay lama keenine inagoo xiimayna un baynu soo gallay mar hadday arrinku kan yahay waa inaad fahamtaa bad sideeda u xidhan horta inaad adugu marka hore isku soo tuurtay taasi waa xaqiiqada koowaad oo aanad kaga sii talagelin xuquuqulbinaadamkii me iyo karimeye dadka badh baa waxay leeyihin xuquuqulbinaadam waxay in masaajid noo dhisaan maadaama kiniisadisa iyago war waxaas waa sheeko nimankani waxooday haysteene adaa adigu adoo rooraya yimi shayga labaadee u baahan inaynu si fiican u fahmnaa waxa weeyaan inaynu xaqiiqsano mujtamaceenna socday inayna wada soconin mutafariqiin inaan ahayn bimacna alkalima dad kala tagsan oo aada u kala daadsan calaa mustawa albilaad alislaami wa calaa mustawa alqawmiyaat wa calaa bale qoomiyaad sare ka kale ee soomaalidu inaan qofna da reerna reer eegi karaynin ama la fadhiisan karaynin xaqiiqada saddexaad aan rabo inaynu fahamnaa waxay tahay wadaadadu had iyo goor waxay isku qiyaasaan yuhuudda yuhuuddana waxaan baa loo ogolaya innagana in looma ogolo waar yuhuuddu aalaaf min asiniin bay meeshan joogeen muddada intaa leg way halgamayeen cid wax iskama siinin waktiyay soo mareen yurub ciid alfusxi booskaha iyo waxa kan yuhuudda dhiiggeeda lagu faraxalan jiray oo markaa ciid kasta ay tahay ninka yuhuudigaa in la dhiba ay miinadiin ahayd laakiin halgankoodiibaa wuxuu gaadhsiiyey inay qawaaniinta yurub iyo cid walba ka dhaadhacsiiyaan bendi la yidhaha cadaa usaamiyaba inuu jiro qofka afkiisa ay waxaasi ka soo baxaan inuu qof halaagsaman yahay oo diiniyana ay ugu qanciyeen haddii aan israa'iil meelay degto loo samaynin aan ciiseba idiin soo degaynin imka maraykanka iyo waxa kan saxwaadkooda diiniga cusub qaybo badan baa waxay u taageersan yihin rumaysan yihin ciise soo noqodkiisa inay ku xidhan tahay yuhuud haddii aan la makansiinin baytulqudus iyo kuwa kan inaan ciise soo degaynin markaa si ciise inoogu soo dego wan yuhuud meesha la dejiyaa adna waxaad leedahay maxay u taageerayaan iyo yuhuudba su-aashii shalay lay weydiinaya maxay ahayd yuhuudba kaalmaa lagu dhisaye maxaa soomaaliyana kaalmo loogu dhisi waayo xaqiiqadaana waynaynu fahmnaa inayna nimankaa isku qiyaasin oo aynu garanno inay acmaqu juduuran mina ku yihiin garbiga inay akthar tandiiman wa talaaxuman mina inay yihiin inaanay waxay gaadheen habeen iyo maalin aanay ku gaadhin inaan la casuumin oo la odhan hooy ee waxay shaqaysteen inay yihiin xaqiiqada afraad ee u baahan inaan fahmnaana iyana waxay tahay innaga lafteennu inaynu iska fadhfadhino oo rabno bal muruuru zamanku wuxuu noqdo waktigu hadduu muddo sii dheeraad wuxuunbaa isbedeli doonaa insha allahu tacaala wuxuunbaa isbedeli doona inaanay tamaniyaadku waxba bedelin wuxuunbaa isbedeli doona haddaad tirahdo waxba iskuma bedelaan lacalla haddii aynu khaliijka iyo tagnay axadulmuxsiniin iyo cidunbaa iskuul yar inoo dhisi waa dad hadda wax qabsan karaa ayaa waxaa la wada haminaya la wada sugaya waaxid min almuxsiniin meelaha ku nooli inuu wax u dhisi doono waxaan kusoo koobayaa haddaad tahay ka ku qanacsan inaad tagto waxaa habboon dadkan inaad wax uga tagtid adoo guurayo go-aankaagu iyo inaad guurtid laakiin inaad daymadaada kusii dartid bal dad muslimiin oo halkan iyana naar kusii socdaa sii joogo aan ku raacaynin sidii loo sii badbaadin lahaa inaad wax kaga sii fakertid haddaad tahay kan isagu ku qanacsan inuu joogayana saaad u joogi kari lahayd inaad ku fakertid haddaad tahay qolada riyada ku jirtana inaad toostidun qolada iyagu waa xaggaan aan joogin xaggan aan joogine insha allah waa la guri doonaa ku jirta waa riya ee dreamiska kuwa ku jiraana iyaga waxaan leenahay toosa un mujarad haddaad toostaan waxba garan doontaane sidaa daraaddeed waxaan jeclahay inaan haiga daalina wacdi ma wado yani dadku marka qur-aanka iyo xadiidka la akrina qulubta dadkaa la hantaayo waa ilaahay baa ugu talagalay in bini aadamku waxyigu uu toosiyo laakiin waxaan doonayaa dhibaato inaa haysata inaan idin godo tusiyo oo isku daydaan idinku markaasi saa kitaabkiin iyo sunnihiinna waafajin lahaydeen waxaan jeclay inaan hal midana idin tusiyo dadku waxay u haystaan gaaladu inaanay waxba ogeyn laakiin waxaan doonayaa inaan idin tusiyo bal duwalkan reer galbeed mid ka midi aragti ay soo saarto soomaalida ay ka qabto awalan nimanka reer galbeed waxaa lagu yaqaanaa markay rabaan inay wax qabtaan marka hore baxi bay sameeyaan waxbay baadhaan ixsaa'iyaad tirakoobyay sameeyaan waxa u soo baxabaa taxliilaad iyo tafsiir iyo tacliil lagu sameya la baadhbaadhaa la sharxaa la fasiraa aakhirkabaa natiijo la gaadha natiijadaa marka la gaadhana iclaamka la howlgeliyaa dabeetana miidiyaha jaraa'idka t v-ga bulshadooday qanciyaan bulshadooda marka la qanciyana qawaaniinta waxaa ka timaada baarlamaanada waa la fuliyaa waa qaabka loola dhaqmo waxaan idin siinayaa matalan bal baadhitaanada ay sameeyeen qaar ka midi waxay isku dayayaan qaybo ka midi bulshada soomaaliyeed inay daraaso ku sameeyaan ee joogta westranka galbeedka joogta waddanada scandinavianka qaybo ka mida baa waxay baadheen waxay yidhaahdeen soomaalidu fadaa'ix bay yidhaahdeen aljaaliya soomaaliya baa la baadha ceebaha jaaliyadda soomaaliyeed markaa ceebahaasi qaarina waa kuwa xaqiiqo aynu leenahay qaarna waa ceebo mutawahima waa waxaynu inagu wanaag u haysanay lakiin iyaga agtooda dee ceeb uga muuqda waxay yidhahdeen mujtamaca soomaaliga ee hadda inala degani waa mujtamac aynan concurrence ku samayn karin inuu inooga qayb galo suuqa camalka bay idhahdeen suuqa shaqada inuu ka qayb galo waa mujtamacaan u tringaraysnayn waayo waxay idhahdeen waa mujtamac aan marka hore xirfad badan wadan xirfad ma leh afna ma yaqaano shakligiisuna bay idhaahdeen hay-adiisuna dadka shaqogeliya dadka ma soo dhawayso yani ninka soomaaliga siduu u egyahay bay ilaa iyaga xataa hay-adaa ugu jirta waxa lagu shaqo tago ninka soomaaliga bay leeyihin hay-adiisu wadaad gadh le nin shaadh badhimadu iska furan yihiin sitaa yani qaabkii dee inaga dhaqanka inoo ahaa dabeetana waxay waxay idhaahdeen qaab dhismeedka ninka soomaaligaina ma soo dhaweeyo bay idhaahdeen dadka shaqada bixiya isla markaasi man bawarkii loogu talagalayna waa dad anaf ay kaga jirto ka yaro weyn yani dadka aan waxaasoo dhan wadan dee waa lagu shaqaystaa laakiin waxaa lagaga shaqaystaa inay dhulka fiiqaan inay wax maydhaan inay wax dee shaqooyinkii hoose shaqooyinka hoosena qaar badan oo iyaga ka midi ma rabaan yani inay qabtaan ama wuu sagsaagaya waxay dhahdeen shaqada diyaaru ma aha oo intuu maanta galo bariiskaga tegaya yani istimraariya ma leh maantu tan gelaya u iskaga tegaya beritu mid kale gelaya u iskaga tegaya hadduu doono intuu iska seexdaaba odhay waa iska nasanaya tan gelaya u iskaga tegaya beritu mid kale gelaya u iskaga tegaya hadduu doono intuu iska seexdaaba odhay waa iska nasanaya no reason waxaba yaraatee yani qaanuunkii camale ay yaqaaneen oo dhan waxay leeyihin nin waafaqsan maaha waxay xisaa'iyaadkooda ku soo saareen mustawa tacliim waxay dhahdeen maalan luqada bay idhaahdeen waddanka dadkooda waaweyn boqolkiiba toddobaatan may dhigan bay idhahdeen intay ixsaa'iyaadka waxaa soo saaraya macadkooda guud ee u qaabilsan luqada ajanabiga in la baro deetana waxay dhahdeen dadka waaweyn ee soomaaliyeed ee meesha jooga boqolkiiba toddobaatan luqada may baranin ardadoodu bay idhaahdeen boqolkiiba siddeetan macallin dheeraaday nooga baahan yihin ardadoodu waayo waxay leeyihin bayskii horaa ka soo lumay ardayga kani bays ma lahayn afkasaani uma fahmayo markaa istotal laaran waxay dhahdaan macallinka gargaarka ah macallinkii kalaaska wax dhigaya maaha macallin kalaa dhinac fadhiya ardayga kana u gaara waa dalal waxoogaa lacaga haysta kuwa iskandarifyak iyo ardayga aan wax fahmayn in macallin gaaraa loo qabtaa oo la dhinac fadhiisiiya saa daraaddeed waxay idhahdeen boqolkiiba siddeetan ardadoodu waxay nooga baahdeen bay idhaahdeen istotal laaran ama macallin gargaaro gaara waxay dhahdeen tacliimkooda markaanu eegnay dumarkoodu kaaanu sheegnay waa raggooda bay dhaheen dumarkooduna way kasii liitaan sababay tilmaameen matalan bay dhaheen gabadha soomaaliyeed markay luqadaysa soo register garayso marka hore hore u iman mayso registrationkay samaynaysaa inta ay jawaabta sugaysay uur yeelanaysaa bay dhahdeen markau iskuolka usoo baxo waxay leedahay uur baan leeyahay ee laygu bedelo semesterka dambe semesterka dambea loogu dhigayaa semesterkii dambena way umushay bay idhahdeen kale umushay bay odhanaysaa ka dambe ha laygu sii bedelo kii dambena naas bay nuujinaysaa naas nuujintu markay ka dhamaatana kii dambe uur ku sidaa bay idhahdeen sidaa daraaddeed umaba suurtagala bay ku leeyihin wax kale inaanu barro daayo afkii gabadhii soomaaliyeed inaanu barro way adkaata idinku waxa u haysataan yani inaan waxba laydinku ogeyn oo dee dad iska waddanka degan oo fiican inaa iska tihin waxay idhahdeen ardada iskuolka ka habsaanta waxa ugu badan bay dhahay ardayga soomaaliyeed isagoo aan reasonna keenaynin xataa dadka kale ardaygu maalinta uu iskuolka ka habsaami doono dee dadkana waa programmid dabeetana dairy book oo aabihiibu ku yaallaa aabihii iskuolka information buu sii siinayaa inankaygu maalintaasi ama waxaasaanu qaban doona ama dhakhtar buu yeelan doona ama kaasoo ma imanayo soomaalidu dee ma oga maalin aanay iskuolka tegi doonin soo socota isla markaasi aabuu informationkaba ma siiyo iskuolka reason alaaliya reasonku inanku kaga maqnaado ma siiyo saa daraaddeed marka la xisaabiya waxay leeyihiin ardada ugu badan ee iskuullada ka maqnaatana waa soomaalida waxay soo saareen duruufta ijtimaaciga ee soomaalidu ay ku dhaqanto waxaa ka mid a bay idhahdeen cadam ixtiraami alqawaaniin bay idhahdeen dad looga u hoggaansan maaha ballanta way buriyaan waxaa kaloo ku badan bay idhaahdeen attalaacub bilwathaa'iq waxyaabaha documentka la yidhaahdo dhammaanteedna talaacu bay ku sameey ku cayaaraan tusaale waxay u qaateen fal separationka separationka waa kuwa wadamadan lacag dheeraada ku siiya reerka odaga iyo hadduu kala tago waxay ogaadeen in reer un carruurna isu dhalaya haddana separation qoran dad qaanuunkii dawladda lacag dheeraada ku kala qaato oo kala degan laakiin haddana xidhiidhkii dee nin iyo gabadhi ay ka dhexeeyaan caynkan waxay yidhaahdeen intaasi waa fadeexooyin jira fadeexaad baa jira iyaga agtooda dee inagu aynu odhan karno waa mutawahim laakiin iyagu ay qabaan waxay yidhahdeen mujtamaca soomaaliga waa mujtamac muqlaq oo radicala bay yidhahdeen waa mujtamac xidhan oo radicalia radicalku waa maxay iyagoo cindahum yacni waa mutadayin aad buu diinta uga adegi xaggay ka keeneen masalada tan waxay yidhaahdeen wasiiqada booliisku uu bixiyo ixsaa'iyaad baanu ku samaynay bay idhaahdeen inta uu booliisku bixiyey wasiiqa ama document sawir ku dhajisan yay oo gabadh xijaab le ku taallo boqolkiiba shan iyo siddeetan baa soomaaliya bay yidhahdeen iyagoo muslimka ugu yar yani waxa weeyaan waddankii waxaa la eegaya inta muslimiinee degan muslimiintii deganayd intii qof ee gabdheed ama basaboor qaadatay ama bankood qaadatay ama identity card yar qaadatay ama bos card qaadatay waxaasaa la tirsanaya waxa waxaa la tirinayaa sawirka ku yaala sawirku inay gabadhu soomaaliyeed waxay leedahay waxaan rabaa anigoo xijaabkayga sawiran in xijaabka laygu sawiro oo aan ku qaato identity cardka xijaabku inuu shardi yahay in lagugu sawiro bay leeyihiin markas islaamiya kasoo qaada warqad waraaq baa loo qoraya intay markaska islaamiga timaado waxaa laleeyahay xijaabku waa shareecada iyadaa qorayso gabadha lagama fujin karo boolisku waxaa aqbalaya markaa gabadha iyadoo intaasoo quri muuqato in sawirkaa ugu dhajiyo identity cardskeedii o dhan ixsaa'iyaad bay soo saareen ay leeyihiin identity cardka sawirkaasi ku dhajisan yahay boqolkiiba shan iyo siddeetan bay leeyihin waa soomaali muslimkii kale ee waddanka uga soo horreeyey weligood deganaana waa boqolkiiba shan iyo toban waxay idhahdeen magaalo ka mid a cawaasimtooda iskuul laga furay bay dhahdeen islaamiya iskuulka islaamiga waxaa dhigta baa la yidhi shan iyo siddeetan qof shan iyo siddeetan qof ayaa dhigta koob iyo siddeetan bay dhahdeen waa soomaali iskuul keliya meel laga furay ee shan iyo siddeetan qof dhigato ay koob iyo siddeetan yihiin soomaali waxay idhaahdeen masaajida cusub iyo mu'tamaraadka cusuba waddanka laga qabto ixsaa'iyaadka ugu badan waxaa leh soomaali baa leh waxay yidhahdeen waxaanu ku haynaa soomaalida shay khilaafsan bay dhaheen asunan ilkowniya sunanka kownigii waxay yidhaahdeen waxa weeyaan dad meel ka yimi markay meel yimaadaan in iyaga badh badan laga hanto laakiin waxaanu aragnay bay leeyiin masalan tusaalihii uu sheegayay shalayto sheekhii wax waadinayey qof yimi gabadh timi stockholm iyadoo qaawan oo muddo kadib uun la arkay iyadoo xijaaban wasaa'iqdeedii xijaabu ugu qoran yani ilaa xaad baa lagu tatabucaya adna waxaad u haysataa in la iska joog joogo meesha aan cidi waxba ogeyn maalintay timi inay qaawanayd baa la ogyahay maantana inay xijaaban tahay baa la ogyahay dabeetana waxay leeyihin waa cagsigii sunna kawniya waxay ahayd inta inta xijaaban ay qaartuurto oo markaa dadku xaggaa u socda lakiin xaggan in dib qaaro isu fireeyaan bay leeyihin waa sunna kawniya wax ka hor yimi waxay yidhaahdeen mujtamackan inuu raadicaliya waa adiladooda waxaa daliilu ah bay ku leeyihin iskuullada waa iskuulladii dawladda caadiga macallimiinta dhigta sabjagyada qaarkood marka ay soo qaadaan diimaha ay wax ka sheegaan islaamka haddii wax laga sheega bay dhahdeen dadka dagaalama waa soomaalida bay yidhahdeen waa ardada yaryar iskuullada iska dhigata macallinka markaa rabashta ee ku rabashta markaa diinta wax laga sheego sidaa daraaddeed ayaa civil ministerkii mid ka mida waddanadaasi wuxuu soo saaray wareegto odhanaysa iskuullada afka lagu dhigo ee koowaad macallimiinta inay mamnuuc ka tahay waxyaabaha siyaasadda iyo diimaha inay ka hadlaan haddaba macallimiintii reer galbeedku waa laga mamnuucaya ardadaasi la siinaya afafka barata waa ka mamnuuc bay soo saareen waayo waxay leeyihin dadkaa rabshadoodii baa loo taag waayay rabshada soomaalida daraaddeed ayuu qaanuunkani u soo baxay baa la tilmaamaya waxa ay tilmaameen natiijada ka soo baxaysa bay yidhahdeen mas'alada tani waxa weeyaan soomaaligu bay yidhahdeen waxa weeyaan alwariithu sharci lilusuuliya waa kii dhexlayay mujtamaca galbeedka degan ee usuuliga aba kuwa dhexaltooyadooda leh ee calankeeda dambe qaadi doona waa qolada tan bay yidhahdeen walidalik baa waaxid mustashriqiintooda waaweyn ka mid ah obsaala joogo mutakhasiskooda koowaad ee shu'unta soomaaliyeed ah benhad helendary magacankaasuu leeyey oo yani ugu takhasusay gabadh soomaaliya talyaani iska dhalenna wuu qabaa ayaa wuxuu ka bixiyaa soomaalida yani buu u sawiraa iyo dadkooda intellectualka iyo maamulkooda iyo waxoodan buu siinayey wuxuu sawirayey mujtamaca soomaaliga la yidhaahda buu yidhi ma laha qof la yidhaaha kafir waa ra'yigiisi way leeyihin buu yidhi shuuci liberaali cilmaani waxaasoo dhan way leeyihin buu yidhi laakin kaasi haddana waa muslimun buu leeyahy dabaday kaga lifaaqan tahay buu leeyay yani baashani kama fuqda buu qabaa walow ay leeyihiin buu leeyahay shuuciyiin liberaaliyiin waa un kama foqdo oo ma aha dad mabdi'iya buu leeyahay yani dad mabaadi'du ay marto ma aha ee waxaan ictibaarinaya dhammaantood inay muslim yihiin natiijaday soo saareen maxay noqotay waxay idhahdeen waa mujtamac suuqa shaqo aan geli karin waa bulsho bay idhaahdeen usuuliyada dhexlaysa waa bulsho bay idhaahdeen mutafariqa bimacna alkelima bay idhaahdeen meel laga hogaamiyo ma leh waxaa jira dad bay tareengareeyeen dadkaasi funuunka la gedisan bay ku tareengareeyeen waa dakatira aada u tiro badan leh laakiin dadkii waxaa loogu talagalay soomaalidu de marka meesha timaadiya waxa kan inay dadka hogaamiyaan oo daindha u noqdaan oo ururadoodii iyo waxoodii nimankii iyo dadkii soomaalida xiimayay waaba ismari waayeen wax allaaliya wixii khubare iyo waxaan joogay oo dhami soomaalidii waa ismari waayeen dabeetana waxay yidhahdeen waa mujtamac mutafariq oo aan la hogaaminba karin oo meel kasta u yaacaya sida daraaddeed matalan waddan wadanada ka mid ah guddiga lagala tashado arrimaha soomaalidu waa soddon iyo laba qof baan filaya soddon iyo labada qof shan iyo labaatan kiniisaday ka tirsan yihin shan iyo labaatan waa reer galbeed kiniisada ka tirsan labana wasaaradaha dawladday ka tirsan yihin shan qofna waa soomaali bay waxay dhahdeen soomaalida qofba qof ma matelo sidaa daraaddeed waxba haynugu badinina inagu aan wada matalo kiniisadaba qolay matashaa un ama mid meel ka socdaaba qolu matala nataaijtay soo saareen waxaa ka mid a waxay dhahdeen soomaaligu bay idhahdeen waa banrig family bay idhahdeen waa mujtamac caruurta hani ku ah waxay daraaso ku sameeyeen xaafad ka mida magaalooyinkaasi xaafaddaa bay idhahdeen muddo sanada thirty one september ninety five ilaa iyo thirty one september ninety six waxaa ku dhashay saddex boqol iyo koob iyo toban ilmood saddexda boqol iyo koob iyo tobanka ilmood ee xaafadda ku dhashay bay idhahdeen boqol iyo afar iyo konton bay soomaalidu dhashay bay idhahdeen dadka kale oo dhan oo laysu geeye xaafaddaa deganina boqol iyo toddoba iyo konton buu dhala soomaalidoo keliyii boqol iyo afar iyo konton bay dhashay dadkii kale oo dhan ee xaafadda deganaana boqol iyo toddoba iyo konton buu dhalay sida daraaddeed waxay dhahdeen demographically waa dad koraya oo surcada kobacoodu uu aada u dheeraynayo markaa waxay ku tilmaameen inay banrig family bay yidhahdeen waa dad hani ku ah wax soo saarka caruureed buu hani ku yihi marka intaa la isku daray waxay yidhaahdeen waa mujtamac aan anfici karin bulshada waddanka u dhalatay saa daraaddeed iyagu aragtiday kaa qabaan waxay tahay aragti qaldan oo masaa'ilka qaarkood diin ahaan in isku khilaafsanoo lagaa qabo oo lagu daray adiga qaladaadkaagii iyo waxaynu isweydweydaarinaynaa tirada badan oo lagu daray qaybsanaanteennan tirada badan iyo labada boqol oo urur aynu wadanno oo lagu daray arrimaheennu aan cidiba xal u raadin ku wadin oo cid u fakeraysa aanay u maqnayn oo lagu daray dadkeennu aan dadkan ay la noolyihin basaani weli u fahamsanayn intaa marka la isku daro aduu maxaa ka dhalanaya intaasoo shee la isku daro equationka waxaa ka dhalanyaa idinkaan idin weydiinaya haddaba waxaan uga socdaa arrimaha kan usoo bandhigaya inaan idin dareensiiyo haddaad rabtaan inaad meeshan sii deganaataan waana idinka muuqataa inaad deganaantiin inaad fahamtaan mutatallabaat alcayshi fi lgarb galbeedka see loogu noolaan karaa labaan markaa idin kala dooransiinaya hadday sidaa kusii socoto ilaahay waxaa ku maqana ilaahay subxaana wa tacaala ka rajayn mayno inuu si xun u dhigo laakiin bulshadu sidan suuraddan ay leedahay hadday usii socoto mustaqbalkeeda aad baa madow badani u saaran yahay mugdi badan waxaa habboon markaas inay bulsho kasta oo soomaaliyeed oo degan wadannada tani ay fakerto calquusheeda dib u raajacdo maxaa xal noqon kara iyagu suuradday kaa qabaan waa taa adigu noocaa tahay waa kaa taariikhdu waxay ka markhaati kacayso bulshooyinka xadaaraad kala gedisan isu yimaadaa waxa ay taariikh ahaan la daraaseeye laga arki karaa waa kaa sidee baynu inagu ku talagallay haddaba inaynu u badbaadno sidee baynu ku talagallay inaynu dad u noqono waxaan anigu soo bandhigaya oo arrintaanan uga hadlaya waxa weeyaan isaara inaan ku sameeyo inaan idin goda tusiyo idina aad fakartaan inaan anigu ra'yigayga oo kooban soo bandhigo idina a isla sii niqaashtaan oo tatawurisaan oo eegtaan oo wax xasanna qaadataan wax xunna iskaga tagtaan muqtaraxaadka aan xalka u arkaya waa kuwa kan aniga aragtidayda kow waxaan arkaya haddii aan la samaynin tawxiidi saf haddii aan dadka muslimiintii isu tegin haddii aan tacaawun badan la samayn haddaan la isgargaarsanin inay adag tahay in jiritaan fiican meeshan lagu sii yeesho ha imoodina inaan ahay nimaan soomaali ka dhalan ama garanayn soomaali dhaqankeeda waan ogahay dadka soomaaliyeed ee maanta jooga haddii erayga midnimo lasoo qaado meel daran inay kaga dhacayso waayo ninka soomaaliga waxaa maskaxdiisa aada uga guuxaysa nin waliba ninkii kale shalay dulmiyey buu garanayaa nabarradii reerkooda ku dhacay baa u sawiran waxaa laga yaabaa in aabihii lasoo dilay ama deerkii lasoo dilay ama mashaakilkii qabaa'ilku ay soo galeen waxaa laga yaaba mashaakilkii duwalkii hore iyo wixii oo dhami soo galeen waxaa laga yaabaa soomaaligu cidda uu ugu badan ee ugu jirdiidka badan yahayba inuu soomaali kale yahay oo mararka qaarkood lagaba yaabo kuwa gaalada iyo waxyaabahaasi inuu jiraa iyagu waxba kumay yeelin laakiin ninkan madoowa meesha maraya waa ninkii kusoo barakiciyeyba ama meesha tanba ku keenay anigoo waxaasoo dhan og ayaan haddana waxaan idin leeyahay kiinii wax soo dulmiyey iyo kii la dulmiyeyba labadiinuba waa degaysaan haddaydan caqli dambe keenin halkan markaad joogtaan labadiinuba waa degaysaan haddaydan caqli dambe keenin waxaa habboon laba ixtimaalun baa jira inaynu jiritaan yeelan karno dad jiri kara meeshan ku noqon karno ka muslim ahaan iyo inaynu noqonno dadaan jirin kow waxaan kaloo jeclaya inaan idin dareensiiyo galbeedka ama dimucrasiga waxaa la yidhaahdaa dimucrasigu waxay yidhahdaan dadka furas buu siiyaa uu qofku xaqiisa ku raadsan karo laakiin dadka xaqiisa ma siiyo inta xuquuqdaada lasoo xambaaro lama odhanayo war idinku hadda qoladatiin de waa kan xuquuqdiin iyo qaata laakiin waxay leeyihiin qaanuunka wuxuu u yaalaa qaab uu qofku hadduu isagu halgamo xaqiisa dhacsan karo maxaantaa uga jeedaa nudumka dimuqraadiga maadaama qaanuunku sidaa u yaallo iyagu waxay leeyihiin institutionskii cid waliba u doodi lahay cid waliba urur xoogan bay leedahay macallimiintu urur bay leedahay dhakhtarradu urur bay leeyihin nersinku urur buu leeyihi xayawaanka kuwa u doodaa urur bay leeyihin kuwa waxaan u doodaa urur ururadani maxay yihin sababtan dawladdu baarlamaanna leh xukuumaddiina joogto shacabkiina joogo booliskiina joogo ma un qawaaniinta inta la dejiyo la fuliyo maxaa ururada lagu falaya ururada waxaa lagu falaya waxaa la ogyahay cidina cid xaq siinaynin inuu nin waliba xaqiisa dabada haysto o u dagaalamo marka dhakhtarka ahi ururka dhakhtarka inuu member ka noqdo oo hadday dawladdu intaa in leeg way danta dawladdu wadata iyo danta dhakhaatiirtu hadday iskhilaafto dawladdu dee qaanuunkeeday soo dejinaysa ama baarlamaanku laakiin waa inuu ururkani dagaalami karaa oo uu bulsho weynta iyo baarlamaankaba intuu la dagaalamo ku qancin karaa maslaxadiisa inaan lagu xadgudbin saas buu jiraa saa daraaddeed nin waliba dantiisa isagaa dacalkiisa haysta ee cid tidhi waa cadaaladii xuquuqul bini aadama u qaybisay ma jirto maadaama systemkuna uu caynkan yahay haddii aydan yeelanin urur adag oo idin midayn kara oo dantiina raadcayn kara oo xuquuqdiinna u doodi kara oo waxaa rabtaan dadka u sharxi kara oo fikraddiinna soo bandhigi kara oo dadka qaladka idinka fahamsan wax u sharxi kara wax fahamsiin kara oo kuwa idin dulminaya iska celin kara oo iska dhicin kara haddaydan yeelanin xaq heli maysaan xaq heli maysaan sidaa daraaddeed waa laabud waxaa laga yaabaa idinku inaa u kala jajabantihiin qabaa'ilkii inaa usii kala jajabantihiin jabhadihii inaa usii kala jajabantihiin wadaadadii inaa usii waxaa socon maaya war shan wadaad socon mayso oo shan jabhadood iyo konton kan la wadaa war waxaas ma soconaya haddaad rabtaan inaad dadka waxu qabataan weligaaba wadaadna ahow masaa'il aynu isku hayno inta kalaa lumaysa haddaynan waxuun isku gargaarsan intaynu isku waafaqsaneen way lumaysaa oo halkan kuma dhawri karno haddaynan waxuun isku gargaarsan sida daraaddeed waa inuu jiraa xoog danteenna iyo maslaxaddeenna ilaalin karaya sidee buu u jiri karaa haddii la yidhaahdo aynu midowno waa arrin fudud maskax ahaan iyo dadka dhaqankooda waa la midoobi karaa laakiin soomaali aan aqaanayo intaynu maanta midowno afar casho dabadeedna waynu kala yaacayna see bay markaa wixii loo ilaalin karaya waxaynu nahay dad ku xidhan waddankiiyo markasaynu maanta isaga wada soconay shaah wada cabinun baa la odhanayaa labadii reer meel heblaayo waa isgaleenuno inaguna shaah dambe wada cabi mayno waaynu iska kala kacaynaa saynu u wada soconay xarakaadkii oo isaga wada sheegin ee u wada sheegsheekaysanaynu baa la odhanayaa wadaadada masalaa dhex martay labadii wadaadee hebel iyo hebelo dee fiintaaba dhex martay oo dabeetana markaasaynu kitaabada kala gurayna ama dhalinyarada la kala urursanaya ama war waxaasi waa wax adag o laakiin waxaan leeyahay haddii la rabo in la midoobo laba shay baa laabuda labada shay aan arkaya mid wuxuuyay in dadka lagu tareengarayo atarbiya aljamaaciya waa qiimo xadaariya waa shay qiimo leh tarbiyadan infiraadiga ee aniga saasaan idhi saasay ila tahy saa qof waliba intuu wax idhaao meesha ka baxaya wax soconaya maaha waa tarbiya jamaaciya qiimaha xadaariga aan qofku inuu dad la noolaan karo wax la lahaan karo horta waa inay noqotaa waxaynu ummadeenna ka dhaadhicin karno waa inay noqotaa wax wadaadku uu sharxi karo waa inay noqotaa waxaynu dadka u bandhigi karno waa inay noqotaa wax dadka isu keeni kara masalan manaahijta iskuulka iskuullada curriculumkan lagu dhigo silibasyadan iskuullada lagu dhigo manhajka markaa la dejinayo waxaa ka da horeysa ahdaaf maxaynu rabnaa qof maxaya inaynu soo saarno qofkii la rabay in la soo saaro ee la doonayabaa muwasafaadkiisii la qoraya marka la helo qofkii la doonaya ku noqdo ayaa waxaa la leeyahay haddaba wasaaishaynu kusoo saari karnaa maxay ti qofkaa sidee baynu u abuuri kari lahay matalan reer galbeedkan aan joogno manaahijtooda tacliimigaa ahdaafta koowaad ay tilmaamaan waxaa ka mid a waxay dhahaan some ar by dande maniska waa in lasoo saaraa afka meeshaanu joogno qof dadka wax la qaban kara qof dadka wax la yeelan kara waa inuu noqdaa si taa ay u dhacdo matalan silibaska norwejiga elementary schoolka waxay leeyihiin xisas ay yidhaahdaan waa moote xisas ah kulan shir xisada shirka ee uu iskuolku leeyahay kalaas yar oo istaandartu ama tiriya ayaa xisadii shirkay gaadhaysaa ciyaalkii baa la shirinaya ciyaalka jerman yar baa loo yeelaya jermankaa yare hadalku u qaybinaya waa kalaas yaroo carruura sideed jirno sagaal jirno waxaasiya jermankaa yar baa hadalka u qaybiya teemana wuu leeyahay subject laga hadlayo matalan waxa laga yaaba macalinku inu subject aynu maanta ka hadlaynaa hebel iyo hebel baa istilaama isqabtay waa sidii loo xalili lahaa tobanka yarana kala xalilaya oo meesha fadhiya jalsaa la fadhiisanaya mid yar baa maamulaya hadalka isagaa u qaybinaya istintaaj go-aan baa soo baxaya go-aankaa macalinku kuma laha wax dakliya waa inuu in yaraa marka hore u tawjiihinaya mooyaane wax dakliya kuma leh dabeetana waa la fulinaya kalaaska dhexdiisa iyo wixii waxay yidhahdaan waxaanu waxaan uga jeednaa in ilmahan lagu tareengareeyo inuu samar by dande menis ka noqdo qof dad wax la yeelan kara oo la shiri kara oo la hadli kara oo wax la wadaagi kara oo wax la qabsan kara oo caynkaasi inuu soo noqon karo waxaan leenahay waxaynu u baahanay markaa waktigii laysiiyey aada buu soo cidhiidhiyey saa daraaddeed waxaan isku dayay inaan soo koobo ikhtiraxaadkayga waxaan leeyahay un waa inaan soo saari karnaa bulshadeenna inay wax wada lahaan karto waa inaynu fahamnaa qof waliba inuu yeelan karo waajibaad iyo xuquuq waa inaynu fahamnaa tacaawunkeennu inuu inagu qasbayo waxyaabaa inaga hor imanayo tiro badan iyo awooddeenno tiro yar maadaama awooddaadu tiro yartay haddaanad sugaynin way kaasii kala lumaysa dadka muslimiintana de hadday isgargaarsan waayaan ilaa tafcaluuh takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir wilaayadii baa saa lagu tilmaamayay saa daraaddeed waa inaynu qiyamkan isku beerna wada hadli karno wada doodi karno wada soomaalidu hadalkaba kuma inay sor fadhiisataaba iska adag war waxaa garataan tusaale min asiira cutba bnu rabiica bay gaaladu usoo direen waxaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam buu yidhi aan kala soo hadlo waa kii nebiga u yimi nebiga wuxuu u waday waxay ahaydeen haddaad xoolo doonayso waanu ku siinaynaa haddaad boqornimo doonayso waanu kusi waxaas u akrinaya diinta iskaga tag bal hadday u fiirso waxaa nebiga lagu akrinaya waxa weeyaan inuu diinta iska daayo markay afkiisa ka soo baxday war aminkaari kugu dhacday nebigu kuma odhanin wad buu yidhi wuu akriyey akriyey akriyey cutba wixiisii cutba wuxuu akrinaya waa gaalnimiyo qurun ma aha diin waxaanu akrinayaa waa diinta iskaga tag oo haddaad bugto aanu dhakhaatiirku ugu yeedhnu nebiga kuleeyo haddii aad xoolo doonayso aanu xoola ku siino nin xoola u buka haddaad tao waxaan waxa kugu wada xoolatay aan ku siino madaxnimo haddaad doonayso yacni waa tuhumaad nabiguna calayhi salaatu wasalaam kama xanaaqsana wuu dhegaysanaya markuu dhammeeyey ayuu wuxuu weliba weydiiyey ma ka faaruqday abalwaliido hadalkaagii ma dhammaysatay buu haddana nebigu ku celiyay wuxuu hubinayaa in bal wax u hadheen iyo in kale isagoo hadalka wada dhexda kagama boodin oo ma odhanin war waxaad sheegaysaa waxba maalinkaar kugu dhacday oradoo naga tag ama ma odhanin war waxa aad sheegaysa waxba kaa dhegaysan maa iska daamo waba muu ku odhan wuu u aamusay ilaa uu dhammaystay markuu dhammaystay buu weliba ku yidhi wax ma kugu hadheen may buu yidhi markaas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam suurad qur-aana ku akriyay ummadda inaad bartaan haddaad rabtaan inay wax wada yeelato inay wax dhegaysan karto waxa ama waafaqsanow ama diidanow laakiin atleast barorta inaad maqli karto in dhagahaagu ay wax maqli karaan inaad garatid inaad wax weydiin kartid inaad garatid dad waxay dhahdaan yaabaan jabaan waxaa jira waxay ku tilmaamaan mucjiza alyaabaniya fi lidaara bay dhahdaan systemka idaaradda markay ka warramayana yaabaniintu ay leeyihin ee waxa la yidhaha dad markay meel isugu yimaadaan ee qadiyadda la niqaashayo ka ugu grade hooseeya ama ugu aqoon hooseeya bay yidhahdeen baa la yidhahdaa ugu hor hadal isaga kay markaa wax bidayaan baa loogu dambaysiyaa waxaanu rumaysanay bay dhaha haddaanu ka noogu digdiglaysan soo horraysiino kuwa kale isagunbay mumbahiriin ku noqonayaan afkaartooda way tuurayaan oo markaa ma hadlayaan saa daraaddeed inaanu isagu dadka marka hore jabsanin oo wax akrinine inuu isagu fadhiyo oo bal dadka waxay hayaan oo dhan horta ha soo daayaane nin waliba wuxuu haya markuu soo daayo inuu isna fikradiisa markaa soo bandhigo oo laysla egeego yacni waxaan uga jeedaa anaa wax garanaya iyo anaa waxa iyo anaa aftahana iyo anaa wadaada iyo anaa kana inaynan wax ku jabsanin ee in bal horta laysdhegaysto oo dadku wada hadlo oo laysfahmi karo wax la wada yeelan karo kaasi waa qodob haddii la rabo inaynu midoobi karno qodobka labaadna wuxuu yahay inaynu si aynu u midowno nidaam yeelanno fawda waxba ma midayso waa inuu nidaam jiraa nidaam nidaamku waa inuu noqdaa kaan kalsoonida ku qabee dadkoo qura waa inaanu ahayn innaga soomaalida waxa weeyaan haddii aynu kalsooni isku qabnana masaajidka anaa madaxa iga dhigaysaan maalinta kalsoonidayda waa ka yara shakidaana waar waa baxa haddaanana is adkeeyo hore u bixi waayane waa inoo kala qaybiya masaajidka idina wayna kiina dhisataan annaa kan waa inaan ama kusii mintidaa ama layga tagaa ama dee mid kalean kaa dhinac dhisaa laakiin asalku wuxuu ahaa inuu system jiri karo aynu ku kala bixi karno waa inuu systemku marka hore yahay mid qofka la necabiya lagu tuuri karo mid qofka la rabaa uu joogi karo waa inuu systemku yahay kaan kalsoonida ku qabo dadku waa ka mid inay dee dad kalsooni lagu qabo wax hogaamiyaan laakiin marka hore waa inuu systemka dadkan loo dhiibaya adagyi waa mustafa waa nin fiican weynaan wax laygu dhiibin laakiin systemka wax laygu dhiibayaa system adag inuu yahay oo haddaad iga shakido aad igula xisaabtami karto haddaan waxa qalqaldo aad ku saxan karto waa inuu yahay systemka aynu ku heshiinaynaa ka kalsoonida abuuraya kow waa midda labaade waa inaynu noqonaa dad caqli ballaadhan oo faa'iidada inta badan qiimaynaya aan qiimaynayn haddaan anigu maalin wax kaa yara xadayn si waxaagii oo dhami buraan matalan waxaa laga yabaa ina warar samaysataan dabeetana kii madaxda looga yaro dhagay inuu yaro tuug noqdo maalintu xafiis wax uga yaro baahday buu shaabad iskaga dhuftay idan ogeyno baluu xoogaa lacaga kaga yaro qaatay beri dambenba anigoo wax raad raadinayo oo xafiiskii wax ka doonayin baa layidhi soo annagii berigii hore idin siinay alaabtana alaabteeyo sawir baan soo qaadaya odhan maayo ciddii wax maamulaysay ama ninkan sidii maamulka looga joojina ama aynkaase shirweyne in dadka loo qabto ama odhanaya ha sidaasoo ma aragtaan xafiis hebel baan kasoo helo nimankii caynkaasay sameyna caynkaa tayni u kala dareeriya mid inoo sameeya unba ka dhinaca bilaabaysa yacni waxa weeyaan haddii khata la qabto macnaheedu waa kala taga war ma aha yacni waa dadku macsuuma waa dhici kartaa in layna xado waa dhici kartaa inuu waxina lumaan laakiin systemku waa inuu inoo noqon karaa system ninkiina xada inu intaynu meesha ka saari karno casili karno bedeli karno inoo sii jira waayo wuxuu inoo hayaa inooga badan ninkan inuu maalin waxoogaa dhowrkuna waraaq ku helay ama shaambad inuu maalin inugu xaday wuxuu systemku inoo hayaa inaga badan waa inaanu inoo muuqan inuu qofbaa maalin wax inaga xaday dabeetana wixii inoo dhammay aanay noqonin wax ku duma arrintaa waan ku celcelinaya waxaan ugu celcelinaya waxa weeyaan haddaynu rabno midnimo midnimasay ku jiri kari lahayd waa inay jirtaa waxaynu ku tilmaami karno systemkaasi job description waa inuu jiraa job descriptionka maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa waxaynu rabno inuu inoo qabto ururkeennu aynu midda ku nahy waa inuu cad yahay hadduu cad yahay waxa yaraanaya khilaafkeenna waxaa laga yaaba intayna inayna isku waafaqin arrimaha soomaaliya haddaynu idhaahno ururka soomaaliya waxaa ka qabto waynu kala yaacaynaa berridaba waayo wixii soomaaliya waa iska rabshad bateen waa in ururkeennu loo kal noqdaa ku wajahnaadaa jaaliyadda halkan joogta wixii uu qaban karayay waayo taa isku waafiqi weyno marka horeba kasoo yaacna halkeeda ha joogto ciddii hoos ula xidhiidhisaa ula xidhiidha ciddii urur gaara uleh ha ulahaato ciddii gobol gaara la xidhiidha ala taasi halkeeda ha iska joogto tan si aynu wax uga wada qabsanno ururkeennu waa inuu noqdaa urur ku salaysan inuu wax ka taro ummadda halkan degan iyo horumarka yacni waa inuu noqdaa waxa leh job description shaqo laysla garanayo oo lagu wada socdo waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa wax idaara ku salaysan kaasi waa shayga koowaad ee aan tilmaamayo haddaynu rabno galbeedka inaynu sii joogno waa in aynu midoobi karnaa oo midoogeennaasi urur ku salaysnaan karaa ururkaasi xuquuqdeenna iyo danteenna raadin karaa ku dhisnaan karaa ururkeennaasi system idaariya idaaradaasi iyo systemkeedu ahaan karaa mid kalsooni aynu ku qabi karno mid ninkaad la col tahay hadduu meesha soo fuulana lagu xakamayn karo kaad la saaxiibka ahayd hadduu meeshii ku joogan aanu wax kugu siin karin o shayga labaad ee aan u arkayo mustaqbalkeenu inuu ku xidhan yahay haddaynu rabno inaynu galbeedka wuxuun ka sii hayno waa inaynu abuurnaa siyaanat alusra wa cadami tafakukiha waa inaynu ku dadaalnaa guriga inaynu ilaalin karno mujtamac baynu nayar dawlad ma lihin bulsho weyn ma lihin wax kale ma lihin guryaynu ka koobannay guryaha burburkoodu hadduu sii bataba innagana burburkeennu wuu sii badanaya lumitaankeennu wuu sii badanaya inta dhismaha guryuhu ay adag yihiin inta odag iyo islaantu ay wada joogi karaan inta ay isqabi karaan intay carruurtu dhexdooda joogi karto inta carruurta lagu muslixi karo inaanay ka tegin xaafadooda inta uu gurigaasi sii jiri karaba macnaheedu waxa weeyaan inta aynu mustaqbal dheer sii yeelan karno inta guriga burburkiisu badan karabana waa dumitaankeenaa badanaya walidaalikba galbeedka waxaan arkay dadkeena yimi mala ma dhaqankayna taahiiriyey ma waxaynan garanayn ma soo gallay furitaanka soomaalidu wuu badan yihin rag iyo dumarka isfuraa way badan yihin aad bay u tiro bateen inta uun gabadh laba carruura haysatee wiilkii qabayna u halkan joogo oo utu kala guursaday xalayba sheekh mime wuxuu noo sheegayay waddan wadanada ka mida galbeedka ayuu lahaa seer kalunbaabay iskaga jirtaa waxaan arkay buu yihi boqolaal reer gabadhan baa ninkeedii mid kala gursaday tii hore xanaaqday waa iska tagtay laba carruur markay muddo aysa ahayn kari weyday mid kala wadaaday la hadasho waxay tihi khayrka isku dhowrsano carruurtaadii la korisiid isna tiisii hore sii xanaaqday mid kale iyana usii tagtay